Olole nadaafadeed oo bilicda Redlands Nagoya laga sameeyay garoonka banooniga lugta ee magaalada Jowhara. Ururada dhalinyarada ee xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhara ayaa isu kaalin lahaya olole nadaafadeed. Dhalinyarada ayaan ka horeyntii bulshada kale ee magaalada Jowhara waliba ayaan ku baaqaynaa in ayaan ka qayb qaadana nadaafadda deegaansho.
afarta xaafadood guddoomiyaalkooda dhallinyaradooda habeenkooda waxaan ka codsanaynaa in aad alla kuureeya garoonkan waa garoonkoodii waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan in ay howlgalkan macnaa ay qeyb ay ka qaataan Ee, waxaa kaloo aan umahad celinayaa dadkii isku howlay howlahan oo xaafadda kulmis habeenkooda iyo dhallinyaradooda iyo guddoomiyahooda iyo guddoomiya ku-xigeenkooda sida aad ay- ay isugu xilqaameen Ee, waxaan joognaa garoonkii ee, degmada jowhar ee, shongole Ee, waxaan ka- aan ka haynaa nadaafad ileen garoonkii ee sidan hadda aan jecelnahay waxaan ku hanweynahay in aan dhisano riyadayn ilaahay anoo rumeeyo Ee, nadaafadaasaan aan ku jirnaa Ee, haddana shacabka kulmis ee, waxaan fariin kaga wadaa guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha degmada guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha gobolka Ee, sida oy noo soo sheegeen nadaafadda in markaas ee, ka xaafad ahaan inaan xoogga aan saarno waxaan anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo Ee, waxaan farayaa xaafadda kulmis shacabka ku nool inay nadaafadda ay ku dadaalaan nadaafadda waa muhiim annagay muhiim noo tahay waayo xaafadda kulmis waa hooyadii ee, degmada jowhar waayo xarumihii dowladda ay ku shaqaynaysay iyo caasimadii ayaa ku taallo marka annaga si ku dayasho leh inay xaafadaha kale nagu daydaan ayaan jecelnahay waxaan rabaa ee, fursaddan qaaliga ah ee, waxaan kaga faa'iidaysanaa hadduu alla yidhaahdo xaafadda nadaafadda wadooyinka bulaacadaha xoogga in ay saaraan ciddii markaas lagu arko bulaacad iska dareereysa ama bulaacad wadda ka qodanne tallaabo sharci oo arrinteeda waafaqsanaan ka qaadaynaa waxaan jeclaan lahay anigoo nadaafad ku jiro oo walaalaheyga oo xaafadda darsiinta ah inay qashinka iyo afaayadaha iska fogeeyaan oo ya baabuuraa la keenay ee qashinka lagu aruurinaayo inay iska aruuriyaan oo barxadda ay igu soo shibin ee xafaayadaha ay keenin nadaafadda igu soo qayb galaan ay iska aruuriyaan hadday ay ar qashinkii ay soo aruuriyaan ay meeshan xafaayadaha ay wejiga ku shubaan maxaa xagaagaa waxaa hagaagaya ma lahan waxaan rabaa inay qashinka iska aruuriyaan baabuurta ay ku shubaan ay qashinkaa keenin afarta xaafadood inay u sheegaan ay aruuriyaan nadaafadda aan ku jiro inay ila soo galaan maxamed cabdulaahi ciise guddoomiyaha xaafadda kulmis ayaa sheegay inay bulshada lanku baahanya inayoo ka dadaalanga sidii iyoon ku qayb qaadan lahayanga nadaafadda xaafadda kulmisa
garoonka isboortiska degmada jowhar khaasitan xaafadda kulmis gaar ahaan waxaan aan leeyahay xaafadda kulmis dhallinyarada haweenka in layskugu yimaado garoonka isboortiska xaafadda kulmis si oo waxaa la yidhi gacmihii wadajir bay wax ku qabtaan far kaligeed fool ma dhaqdo haddii dadka wadajir wax u qabsado een, hadda ka hor guddoomiyaha wuu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi meeshaan waxaa lagu dhisi iskaa wax u qabso haddana waxaan jecelnahay annaga in aan muruqayna iyo maskaxdayna iyo fikriddayna iyo dhallinyaronimadayna in aan ka faa'iidaysano dhallinyaradii maanta waa loo baahan yahay waxay ku leeyihiin kaalin wax ku ool ah inay ka qaataan si oo dhismaha garoonka uu dardar u galo oo la yidhaahdo maanta dadkani waxay wax ka qabsadeen garoonkoodii waxay wax ka qabsadeen xaafadoodii waxay ka shaqeeyeen degmadoodii marka waxaan jecelnahay in aad nala wadaagtaan maamulka sare ee gobolka iyo degmadana sidaas inay ula socdaan arrintan gubernatoraha shalita wuu ka dhawaajiyey in meeshaani wax badan laga qabto